إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta alfurqoon cabsi iyo daruuf adag oo dhanka nolosha ah ayaa la soo darastay saraakiil iyo shaqaale ka tirsan ciidamada dowladda federaalka waxaa sii kordhay khasaaraha nafeed ee maamulka yahuudda ku gaaray howlgalka duufaanta al aqsa ee ka socda dhulka falastiin ee ku hoos jira gumaysiga yahuudda xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa war ka soo saartay go'aankii midowda afrika ee dib loogu dhigaya bixitaanka ciidamo ka tirsan shisheeyaha admis dowladda federaalka ayaa halkeeda ka sii wada wararka wax kama jiraanka ah ay u sheegayso ciidamadeeda oo in badan lagu kari la'yahay in ay furuumaha dagaalka aadaan abwaan soomaaliyeed oo caan ah ayaa gabay ka tiriyey howlgalka la isaga dulqaadayo yahuudda ee ka socda dhulka la haysto ee falastiin ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin ayaa xalay weeraro ku qaaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin gudaha baydhabo iyo duleedkeeda haweenay soomaali ah iyo carruur ay dhashay ayaa ku dhintay dab ka kacay guri ay deganaayeen oo ku yaala dalka fiinland hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa walaac ka muujiyey tillaabooyin ay qaadeen mucaaradkiisa kuwaas oo bilaabay inay kala furfuraan saraakiisha hogaamisa ciidamadooda tiro dad ameerikan ah ayaa lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa iyadoona la la'yahay kuwo kale oo u dhashay dalka ingiriiska in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidanka kenya ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay gudaha dalkaasi intaasu waxay ahaayeen qodobada warka duhurnimo haatanna u diyaargarooba warkaas oo dhammaystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa maalinimo isniin ah afar iyo labaatanka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo shanta hijiriga waafaqsan ah sagaalka bisha tobanaad sannadda labada kun iyo saddex iyo labaatanka ee miilaadiga ku soo dhowaada warkii oo dhammaystiran cabsi iyo duruuf adag oo dhanka nolosha ah ayaa la soo darastay saraakiil iyo shaqaale ka tirsan ciidamada dowladda federaalka warkan waxaa noo soo jeedinaya waryaheena zakariyo cumar magaalada muqdisho waxaa si dhuumaalaysi ah ugu noole saraakiil iyo ciidamo ku dhow boqolaal kuwaas oo shaqada laga hakiyey xilligii farmaajo iyo wixii ka dambeeyey markii uu xasan sheikh xilka qabtay sargaal sababo ammaana loo qariyey magaciisa ayaa sheegay in xaalada nololxumo ah iyo cabsi ay ku nool yihiin isaga iyo saraakiil ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo kasoo shaqeeyey hay-adda sirdoonka wuxuu sheegay inaysan ka bixi karin muqdisho sababo ku aadan xayiraad saartay dowladda federaalka dhanka kale wuxuu tilmaamay inay ahaayeen lixdan iyo sagaal sargaal balse haatan ay nool yihiin lixdan iyo afar sargaal inta hartayna ay noqdeen qaar la dilay iyo kuwo xaalad nolol xumo ah u dhintay waa garan kartaa shan sano oo gow ah iyo weliba bilooyin nin shaqala'aana aan meel kale wax uga imaanayn caruur leh iskuullo dhiganayeen qaarkood xanuunsan yihiin guri kira laga rabo qaraaba leh iska dhaafa qaraabadiiba gabay isaga xataa naftiisa gabay nin amni ka soo shaqeeyaan ahay oo amniga dowladda qaranka uu soo shaqeeyey muddo badan marka ninkaas waa garan kartaa inuusan magaalana ka shaqaysan karin meel kalena wax ka qabsan karin shan iyo lixdan iyo sagaalka shanaa dhimatay mid waxaa loo dilay dowladda oo shaqaysaa qaar waxay u dhinteen karees tarees qaar waxay u dhinteen gaajo iyo faalug madax ku furmay dadka qaarkood shantaasaa naga dhimatay lixdan sagaalka lixdan afaraas oo ah maamulada uu shisheeyaha ka hergeliyey waddanka oo dhibaatooyin kala duwan ku haya bulshada soomaaliyeed ayaa iyaga qudhooda markii ay xilka waayaan waxa ay warbaahinta isku mariyaan dhaliilo kala duwan iyadoona mararka qaar ay isku adeegsadaan awood ciidan sidaba marar badan ka dhacday magaalada muqdisho oo lagu weeraray siyaasiyiin mucaarad ku ahaa dowladda federaalka kuwaas oo markii ay iyaga xilku hayeen doonayay inaan waxba laga sheegin maamulkooda waxaa sii kordhay khasaaraha nafeed ee maamulka yahuudda ku gaaray howlgalka duufaanta al aqsa ee ka socda dhulka falastiin maalintii saddexaad oo xiriir ah waxaa galay howlgalka loogu magacdaray duufaanta al aqsa ay kooxaha muqaawamada falastiiniyiintu ka wadaan dhulka uu xoogga ku haysto maamulka yahuudda howlgalka ayaa ku fiday deegaanada daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga yuhuudda waxaana lasoo sheegayaa in goobo hor leh ay iqtixaameen kooxaha muqaawamada tirakoobyadii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in tirada dhimashada yuhuudda ay gaartay toddoba boqol oo yuhuud ah dhaawacuna uu marayo in ka badan laba kun boqol iyo konton ruux laba boqol iyo lixdan ka mid ah yuhuudda dhimatay waxaa lagu dilay hal goob oo ay xaflad ka dhacaysay taas oo muujinaysa in xasuuq wadaneed lagula kacay dadka yuhuudda ah xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa war ka soo saartay go'aankii midowda afrika ee dib loogu dhigay bixitaanka ciidamo ka tirsan shisheeyaha admis nuxurka war-saxaafadeed ka soo baxay mujaahidiinta waxaa noo soo koobaya waryaheena maxamed cali aad baad umahadsan tahay maxamed daahir maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa jawaab ka bixiyey dalab ka soo baxay midowda afrika oo ahaa in soomaalidu ay bixiso mushaarka ciidamada shisheeye hadalka midowda afrika oo uu shuruud u ahaa codsi ay dowladda federaalk u dirtay oo ahaa inay hakiyaan wejiga labaad ee bixitaanka ciidamada shisheeye ayay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku tilmaamtay inuu yahay war lagu maadeysto war-saxaafadeedka oo ku qoran luuqadaha ingiriishka iyo soomaaliga ayaa lagu sheegay in hadalka ururka midowda afrika uu caddeyn u yahay in waxa soomaaliya u joogaan aysan ahayn nabad ilaalin balse ay tahay inay dhaqaale ka sameeyaan dhiigga ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed sidoo kale waxaa war-saxaafadeedka lagu caddeeyey in cidda ciidamada shisheeye wadanka ku haysa ay tahay dowladda federaalka maadaama mar weliba oo ay baxayaan ay ka codsanaysa inay joogaan war-saxaafadeedka waxaa si toos ah lagula hadlay ciidamada shisheeye iyadoo la dareensiiyey inaysan suurogeli doonin in admaacdooda doqonnimada ah sida inay dadkii ay muddada dheer dhibaatada ku hayeen ka dalbadaan dhaqaale ay kusii gumaystaan bayaanka uu baahiyey maktabka warfaafinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxa uu ka koobnaa afar qodob oo ra-iisi ah waxa ayna kala ahaayeen atmis dhiigmiirato shaatigii rogtay gumaad iyo gumayn wada socda sariig xumada dowladda ridada iyo aqbalidda lama huraanka ah qodobka koowaad waxaa lagu caddeeyey in marka laga yimaado naceebka diineed iyo cadaawadda taariikhiga ah ee ay shisheeyuhu u qabaan muslimiinta bariga afrika hadafka ugu weyn ee midowda afrika uu ciidankiisu ay u joogaan soomaaliya ay tahay inay dhaqaale ka sameeyaan dalkan codsiga midowda afrikana uu ka dhigan yahay majaajilo lagu maadeysto iyo dhambaal hurdo iyo qarow lagu qoray waxaana gaalada ku dhawoobay hadalkii allah ee ahaa dacufa adaalibu walmadluub ayaa lagu yiri bayaanka kasoo baxay xarakada mujaahidiinta al-shabaab qodobka kale waxa uu war-saxaafadeedku ku muujiyey sida shisheeyaha afrikaanta ah ay u doonayaan inay sii wadaan gumaysiga ay ku hayaan dadka muslimiinta ah ee soomaaliyeed muddadii shan iyo tobanka sano aheyd ee ay dalkan ka horinayeen dagaalkana ay geysteen dembiyo dagaal iyo jariimooyin foolxun codsiga ka yimid midowda gaalada afrika ee ah in dadka soomaaliyeed ay dhaqaale ku bixiyaan duulaanka lagu soo qaaday dhulkooda waa godob kale oo ku biiraysa dembiyadii ay kufaarta kula kaceen ummadeenna si ka duwan codsigooda kibirka iyo qabweynidu ku dheehan tahayna waxaan allah ka rajaynaynaa in mardhow iyaga laga qaadi doono jizyada oo aan furan doono dhulalkooda ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka qodobka saddexaad waxaa looga hadlay fadeexadda culus ee haysata dowladda federaalka warmurtiyeedka midowda afrikana uu ceebeeyey baalaxooftada beenta iyo guulaha waxba kama jiraanka ah ee ay ka sheeganayso dowladda federaalka fagaarayaasha dagaalka qayladhaantii ay u dirsatay midowda yurub iyo shisheeyaha kalena ay bannaanka soo dhigayso xaaladda dhabta ah ee ay ku jirto dowladda federaalka taasoo ah rajo xumo walwal iyo hubanti la-aan qodobka afaraad waxa uu isdul taagayaa noqdo muhiim ah taasoo ah in muddo ka badan soddon sano oo ay shisheeyaha noocyadooda kala duwan faragelin ku hayaan dalkan ay ku guuldareysteen inay ka adkaadaan xarakada mujaahidiinta al-shabaab laga soo bilaabo unisom ilaa amisom lana soo gaara atmisna ay soomaaliya ahayd dhimbil iyo holac ay ku gubtaan soo duulayaasha xaqiiqada qaraar ee midowda afrika iyo beesha caalamka ku beertay niyadjabka iyo rajabeelka iyo inay aqbalaan lama huraanka ah in duulaankii ay kusoo qaadeen soomaaliya uu kusoo idlaaday fashil iyo guuldarro iyo codsiga dowladda federaalkaba ay yihiin astaamo muujinaya in dowladda federaalka ay tahay doon sii quusaysa qeybaha dambe ee bayaanka waxaa fariin loogu diray madaxda askarta iyo dhammaan shaqaalaha kala duwan ee dowladda federaalka kaasoo ah inay allah usoo laabtaan ayna ku kadsoomin ballanqaadyada beenta ah ee ay shisheeyuhu u sheegayaan kuwaasoo ku sasabaya inay difaaci doonaan balse xaqiiqadu ay tahay inay ka carari doonaan markaay ugu baahida badan yihiin ayna kaga dhaqaaqi doonaan meel cidlo ah si la mid ah sidii ay uga dhaqaaqeen dabadhilifyadoodii afghanistan waxaa bayaanka lagu soo gebagabeeyey in mujaahidiinta al-shabaab ay u dagaalamayaan in shisheeyaha laga xureeyo dholalka muslimiinta ay kusoo duuleen dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo si dhammaystiran shareecada allah u hirgeliso taasoo ilaalinaysa qiyamka sarreeya ee islaamka dhowreysana badqabka ummadda sidoo kalena difaacaysa hantida iyo cirdiga muslimiinta waad mahadsantahay maxamed dowladda federaalka ayaa halkeeda ka sii wada wararka waxkamad jiraanka ah ay u sheegayso ciidamadeeda oo in badan lagu kari la'yahay in ay furuumaha dagaalka aadaan warkan waxaa noo haya waryaheena cabdulaahi yaasiin jaamac
madaxda dowladda federaalka ayaa xaqiiqada ka jirta furumaha dagaalka ka qariya askartooda waxaanay ugu qudbeeyeen in xarakada shabaabul mujaahidiin ay taag daraysay laakiinse ciidamada ayaa runta kula kulmay jiidaha dagaalka waxaana marar badan cagta la mariyey ciidamo lasoo siray shalay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariya qoorqoor iyo wasiirka gaashaandhigga dowladda federaalka cabdulqaadir maxamed nuur ayaa ciidamo tuuta ku libisan laakiinse qoryihii laga uruuriyey cabsi laga qabo inay madaxda toogtaan awgeed kula hadlay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud xilli kumanaan askar oo ciidamada dowladda federaalka ah ka tirsan xarakada shabaabul mujaahidiin ay dishay muddada sanadka iyo dheeraadka ee uu socdo duulaanka wilaayadka islaamiga lagu soo qaaday gaadiidka iyo hubka ay qabsatana ay tirabeel yihiin deegaanadii lagu soo duulana badankood ay dib ula wareegtay ayaa ciidamada lagu yidhi al-shabaab meel ay haysato amaba maamusho ma jirto warka waxaa askarta u sheegay wasiirka gaashaandhigga cabdulqaadir maxamed nuur saaad la socotiin waayihii hadda ugu dambeeyey waxay ku soo hareen godadkay ku soo hareen meel tuulaa ama ceel ah ood ugu tagaysa male godad ay ku dhuumaalaysanayaan waxba kama duwana nin qoraxda saxaabada ku dadaya sababtoo ah waxa uu inkirayaa awoodda ragga maamulaya walaayaadka islaamiga ah ee qaarkood kun iyo dhowr boqol oo kilomitir la isaga socdo islamarkaasana ciidamadoodu ay sabab u noqdeen in askarta shisheeye ee taangiyada wataahi dhufaysada ku aruuraan madaxweynaha dowladda federaalka xasan sheekh maxamuud oo ku fashilmay magaalada dhuusamareeb oo uu muddo laba bilood gaaraysa u joogay waxa uu ugu yeeray hogaaminta duulaanka xarakada shabaabul mujaahidiin ka dhanka ah ayaa ka holeelay asiga oo hungoobay oo ceeb la hagoogan maxaa yeelay ciidan qiyaasii gaaraya kun iyo dhowr boqol oo askari ayaa la dilay tan iyo markii uu halkaa tegay waxaana dib loo qabsaday magaalooyinkii iyo deegaanadii ay ku duuleen ciidamada dowladda federaalka ah sida cows-weyn ceelbuur ceeldheer galcad webxo ceel la helay budbud iyo masagawaay xasan sheekh maxamuud ayaa qoraal u dhowaan soo saaray ku sheegay in hogaaminta dagaalka uu ku wareejiyey madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo kasoo bogsaday dhaawaca kasoo gaaray qarax toddobaad iyo ka hor xarakada shabaabul mujaahidiin ay la beegsatay asiga iyo xubno kale warka xasan sheekh ee ah in xilkii dagaalka uu qoorqoor u dhiibay ayaa waxaa lagu fasiri karaa dhulwaaga dhegihiisa kugu ogi abwaan soomaaliyeed oo caan ah ayaa gabay ka tiriyey howlgalka la isaga dulqaadayo yuhuudda ee ka socda dhulka la haysto ee falastiin faahfaahinta warkanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena muxsin xasan abwaan yuusuf cismaan cabdulle yuusuf shaacir oo ka mid ah abwaanada ku nool gobolada waqooyiga soomaaliya ayaa waxa uu ka hadlay howlgalka ka socda dhulka falastiin abwaanka ayaa dareenkiisa suugaan ku cabiray iyo guusha ay dadka reer falastiin ka gaareen howlgalka ay ku iclaamiyeen yuhuudda sahyuuniyadda ah ee dhulkooda xooga ku haysta faaraxow haliyaygii falastiin dabka u siday goobihii fasloolka ee foolbafoolka ka hor yimi ficilku ka geystiya faalladuu isdaba dhigay haddii noole faaqido faahfaahin lagu daro xaya calaalfalaax dhaha fatax iyo idaaja fidmadii iyo baroortii falastiin ku koobnayd wakhtigaa fogeeyo faaraxow talaabiib firkanaxa habeenkii ama labada fiidcawl maydku waa isfeedhiyaal gaariyow la farabaday sixirkiiyo falkoodii tu ka daran ma lagu falay galow fooridiisiiyo fiintu ma isu yeedheen wuxuu sidoo kale sheegay yuhuuddu inay tiro ku dhammayn muslimiinta laakiinse ay helayaan dacmi reer galbeed asagoo soo qaatay gabaygii abwaan caligaab waa boqol yuhuuduye rag baa biirinayo baarka u fidhaayee barqo laguma gaadheen waxaa aada isku soo taraya dadka muslimiinta ah ee ka hadlaya howlgalka duufaanta al aqsa ee ka soconaya maalinkiisii saddexaad dhulka falastiin waxaana ka mid ah dadka kuwa dareenkooda ku cabiray suugaan halka kuwo kalena ay ka sameeyeen qormooyin dhinaca kale madaxweynaha dowladda kenya william ruuto ayaa sheegay inuu ka xun yahay waxa gaaraya yahuudda asagoo sheegay inuu garab taagan yahay yahuudda garabtaagnida uu sheegay ruuto ayaa jawaab u ah maadaama ay yahuuddu ku garab siiyeen dowladda kenya qabsashadoodii ay qabsadeen magaalada kismaayo sanadkii labada kun labiyo tobanka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar ku qaaday fariisin askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay askar ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weeraray xerada ciidanka maamulka koonfur galbeed ee makuunda ah oo ku taala magaalada baydhabo sidoo kale ciidamo ka tirsan mujaahidiinta ayaa weerar ku qaaday xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka gorguduud buurey oo hoos taga magaalada baydhabo ma aynaan helin faahfaahin ku aadan khasaaraha ka dhashay dagaaladaasi haweenay soomaali ah iyo carruur ay dhashay ayaa ku dhintay dab ka kacay guri ay degganaayeen oo ku yaala dalka finland waa kan maxamed amiin wararka ka imanaya dalka finland ayaa ku waramaya in dab uu ka kacay dhismo ku yaala gudaha dalkaasi kaasi oo sababay khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka laga helayo halkaasi ayaa tilmaamaya in dad soomaali ah ay ku dhinteen dabkan ka kacay dhismaha ku yaala dalkaasi hooyo soomaaliyeed iyo afar carruur ah oo ay dhashay ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen dabkan xooggan oo ka kacay guri ay deganaayeen oo ku yaala waddanka finland cabdiraxiin xuseen oo ah agaasimaha ajaanibta ee waddanka finland oo warbaahinta la hadlay ayaa ka warbixiyey dabkan khasaaraha ka dhashay iyo waxa sababay intaba afar carruur ah oo toban sano ka yar iyo hooyo soomaaliyeed ay ku dhinteen dab xalay ka kacay guryaha magaalada banta dabkaas oo ka kacay guri toddoba dabaq ama lix dabaq ahaa dabaqiisa koowaadna ay reerka degnaayeen sida hadda boliiska ay soo sheegeen in guriga ama qolka loo yaqaano qolka kuleelyaha ama sauna qolka loo yaqaano oo dadka ay isku kuleelayaan maadaama waddanka qabow aan ku noolnahay sida hadda boliiska ay sheegayaan ama wararkooda ku qoran yani qolkaas dab ka kacay ayay reerka u dhinteen aabihii oo isku dayey isagana in ilmaha badbaadiyo ku dhaawacmay laakiin markii dambena haddana baxay beliiska wacay beliiska lagu yimaadeen balaadka yimaadeen wiil meesha ku geeriyoodeen allah oo dhan oo naxariis maamada dhimatay ayagana safar ciidan allah ka siiyo laakiin informationka hadda ugu dambeeyay ee wadanka booliiskiisa ay soo gudbeen intaas waaye dhacdadan ayaa waxaa si aad ah looga hadalhayaa gudaha dalka finland gaar ahaan xaafadda ay degganaayeen qoyskan soomaalida ah waxaana booliska dalkaasi ay sheegeen inay wadaan baaritaan hogaamiyaha maamulka koonfur galbeed ayaa walaac ka muujiyay tallaabooyin ay qaadeen mucaaradkiisa kuwaas oo bilaabay inay kala furfuraan saraakiisha hogaamisa ciidamada waxaa warkan noo soo jeedinaya wariyaheenna maxamed ciise cabdicasiis lafta gareen oo ah madaxweynaha maamulka koonfur galbeed oo khudbad ka jeediyey madal ay ku sugnaayeen saraakiil ka tirsan ciidamada ayaa walaac iyo dareen ka muujiyey saraakiil ka tirsan ciidamada koonfur galbeed kuwaasi oo bilaabay inay kala furfuraan askarta kana soo saaraan furimaha dagaalka iyagoo ka shidaal qaadanaya siyaasiyiinta mucaaradka lafta gareen wuxuu ka digay saraakiisha hogaamiye ciidamada inay hareen maraan howlaha loo idmaday isagoona saraakiisha ka dalbaday inay shaqada ciidanka isaga tagaan haddii ay doonayaan inay siyaasadda ku haddii sarkaalnimada aad tahay aa qiyaantid oo qabiil dartiisa aa u qiyaantid oo boqol doolaroo lagu soo diray darteeda aa u qiyaantid aday kugu soo noqonaysaa berito sarkaalna ma sii ahaanaysid waxaa weeye wixii waajibaad ah oo ciidanka iyo sharciyadeeda ah saraakiishaana u joogto hadday culays kugu tahay ay ku xakamaynayso waa la imaanayaa waa la siibaa waxaa la leeyahay adiga tan ciriiriay igu tahay siyaasaddaa ii fiican waa laga tagaa ciidankana lama khiyaanayo siyaasadaa la aadaa mikrofoonaa la qabsanaa waa la yaqaanaa jidkeeda annagaa naqaana kaasaa la soo gelaa laakiin adiga ma kuu suurtoobaysa kanna waa qabaa reehebalan ahayna waa dhahaa siyaasiyiin hore usoo hogaamiyey baarlamaanka dowladda iyo xildhibaano ayaa ka mid ah kutlo ay ku midoobeen mucaaradka lafta gareen kuwaasi oo kasoo horjeeda habka uu u shaqeeyo maamulka hogaamiye lafta gareen oo dabeelo mucaarado ah kusoo furmeen ayaa doonaya inuu culayska isaga dulqaado khudbado uu ku muujinayo inuu dagaal ku jiro mucaaradkuna ay dagaalka kasoo horjeedaan siyaasadda ah in dagaal la isku mashquuliyo iyadoo laga cararayo mucaaradka gudaha waxa uu lafta gareen ka bartay baa la leeyahay xasan sheekh oo ah madaxweynaha dowladda federaalka tiro dad amerikaan ah ayaa lagu dilay howlgalka duufaanta al aqsa iyadoona lala yahay kuwo kale oo u dhashay dalka ingiriiska waxaa warkaa noo faahfaahinaya waryaheena cabdiraxmaan beder maraykanka ayaa sheegay in tiro ka mid ah muwaadiniintiisa lagu leeyahay weerarka ay xarakada xamaas ku qaaday gumaystaha maamulka yahuudda afhayeenka golaha amniga ee maraykanka waxa uu sheegay inay xaqiijiyeen tiro ka mid ah muwaadiniintooda in lagu leeyahay howlgalka duufaanta al aqsa ee ka soconaya waddanka falastiin kaas oo lagu beegsanaya maamulka yahuudda inkasta uusan magacaabin tirada rasmiga ah waxau intaas ku daray inay mas-uuliyiinta maraykanka dhankoodu weli wadaan xiriirka ay la sameynayaan maamulka yahuudda si ay u helaan faahfaahino dheeraadi ah oo ku saabsan muwaadiniintooda sidoo kale waxaa la soo sheegayaa inay yahuudda weli ku hayaan ghaza duqeymo ay dhiig badan ku daateen dhanka kale muwaadin british ah oo lagu leeyahay dagaalka ka soconaya falastiin safaaradda yahuudda ee u k ayaa xaqiijisay in muwaadin british ah oo lagu magacaabo jeg marlowi uu leeyahay weerarka xarakada xamaas ee ku qaaday gumaystaha yahuudda sida laga soo xiganayo hooyadiis marlowi waxa uu ahaa shaqaale ammaan oo ka shaqaynaya meel u dhow xadka ghaza si kasta yaataba waxaa ka soconaya dhulka falastiin dagaalo lagu beegsanayo maamulka yahuudda ee xooga ku haysta dhulka falastiin howlgalladaas ayaana loogu magac daray duufaanta al aqsa in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada kenya ayaa ku dhaawacmay shil ka dhacay gudaha dalkaasi faahfaahinta warkaanna waxaa noo soo jeedinaya waryaheena cabdifataax faarax diiriye wararka ka imaanaya waddanka kenya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dalkaas ay dhibaato ka soo gaadhay shil ay ku galeen agagaarka ismaamulka bomeed shilka ayaa yimid kadib markii gaari weyn oo siday ciidamo kenyaan ah uu waddada ka baxay islamarkaana god weyn ku dhacay waxaa la xaqiijiyay in shilku ku dhaawacmeen koob iyo toban ka tirsan ciidamada kuwaasoo intooda badan xaaladoodu culus tahay dhaawacyada askartan ayaa waxaa lagu daweynayaa isbitaalka tonweg ee bomeed taliyaha booliska bomeed ayaa sheegay in gaarigu marka uu shilku galayay uu marayay buundada niongoris ee ku taala wadada weyn ee u dhexaysa ismaamulka bomeed iyo norog darawalka gaariga oo isaga ka badbaaday shilka ayaa ku doodayay inuu ka qalqalay dad wadada goynayay warbaahinta dalkaas ayaa sheegaysa in gaariga shilka galay loo jiiday saldhigga booliska ee bomeed si baaritaan loogu sameeyo warku wuxuu intaa ku darayaa in ciidamada shilka ku dhaawacmay ay ka yimideen bameed waxayna kusii jeedeen ismaamulka norog kenya ayaa ka mid ah wadamada qaaradda afrika ee ugu shilalka badan waad mahadsantaha cabdifatax guud ahaana warkii duhurnimo waa naga intaasi waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warkeena